بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسgeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddonaad min suurati اlacraaf qaala allahu tacaala walaqad akhadnaa ala fircawna bاsiniina wanaqsin min aلhamaraati lacalahum yadakaruun
ilaahay wuxuu subxaanaه wa tacaala walaqad akhadnaa aala fircawna bالsiniin wanaqsin min aلhamaraati lacalahum yadakaruun waxaa halkan laga sheekaynayaa wixii ku dhacay fircoon qoomkiisa iyo isagiiba balaayooyin iyo ciqaaba abaar iyo mashaakilaad iyo duufaan iyo jaraad iyo dhibaatooyin wixii lagu sameeyaa laynoo sheegaya kabacdi waxaa la sheegi doonaa nicmooyin waaweyn oo loo galay reer bani israa'iil oo ay nicmada u weyn ay tahay cadowgii intaasoo qarni addoonsanayey ee fircoon iyo qoladiisii in ilaahay baabi'iyey iyagiina la badbaadsiy qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee lawallaahi wallaahi laqad akhadnaa waan qabannay aala fircawna fircoon aalkiisii isagiina waa ku jiraaye bisiniin sannadaan ku qaban sannada abaara wey sannado abaara oo wax baxaya aysan jirin oo abaar lagu itixaamay wa naqsin waxaan kaloo ku qabannay nuqsaan yarayn min ahamaraati midhaha xaggoodana laga nusqaamiyo waxaa dhacaysa marmar biyihiio iska fadhiya raxmaddiiiyo roobkiioo la hayo baan beerihii waxba soo saaray boqolaal xabbo oo timir ah iyo kumanaan geedkii soo saari lahaa xabba timiroo soo saaraya ama laba xabbo wa naqsin min ahamaraat naqsi oo min aamaraati amaraadka xaggeeda ka ahaaday nuqsaamin min aamaraati la nusqaamiyo taas ayaanu macnaa ku qabanay weeyaan geed dhan baa abad hal xaboo miraa ka soo baxaysa lacallahum waxay mudan yihiin yadakaruun yataciduun inay wacdoomaan oo waansamaan baa la yidhi qofka maanka dhibaato lagu qabto dee waxay soo jiidaysaa inay inaabo noqosho iyo cabsi iyo qalbi jileec iyo inuu qofku isbedelo laakiin iyagu ma waansamin dhibaatadii la rabay inay ku xusuus qaataan kuma xusuus qaadan waxay ka qaadeen tamarudan wa kufran madaxaday iyo gaalnimo ilaahay wuxuu yidhi fa idaa waqtigii jaa'at ay u timaado hum iyaga alxasanatu xasanaya wanaag wanaag waa maxay barwaaqo iyo roob iyo waxaa markay helaan qaaluu waxay dhaheen qaaluu waxay dhahayaan lanaa midaan lanaa hannaga noo ahatay haadihi midaan lanaa haadihi tan hannagaa iska leh barwaaqadan iyo khayraadkan hannagay noo ahaata waa mudannay dad mudan baan nahay inaan waxaan helno oo waa shaqaysana wey wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun dhibaato abaar iyo mushkila hadday ku dhacdona yadayaruu waxay baasaysanayaan waxay shu'miyaysanayaan bimuusa nabi muuse iyo waman maah waman macahu dadka maciisa ah kuwa rumeeyey markii dhibaata ku dhacdo waxay dhahayaan waxaasoo dhiban naguma dhacdeen muusaa sabab noo ah isagaa nala jooga isagaa nagu dhex jira abaartaan iyo dhibtaan naguma dhacdeen yadayaruu bimuusa waman macahu muuse iyo dadka maciise ah oo rumeeyey ayay baasaysanayaan ilaahay baa radiye wuxuu yidhi alaahay baraaruge innamaa daa'iruhum baasaysigoodu waxa ku dhacayaa khayr iyo shar wixii u yimaadaba cind allaahi ilaahay agtiisa ayuu ahaaday xag rabbi bay ka imaanayaan wey wax kasta shar iyo khayr min allahi tacala wey xag rabbi bay ka yimaadaan walaakina akarahum iyaga badankoodu laa yaclamuuna ma garanayaan waxyaalaha ku dhacay abaarta iyo mashaakilaadka xag rabbi inay ka socdaan ma garanayaan macaasidii baa inta ka badatay baa dhibaatooyin lagu keena marka dhibaatadan ku dhacaysa nabi muuse ma wato wey waqaaluu waxay kaloo dhaheen qoladii fircoon mahmaa taatinaa wax allaaliya waxaa noola timaado bihi maagaba oo min aayatin aayad iyo mucjiza mahmaa tatinaa ayu shayin ta'tinaa bihi shay kasta oo aan noola timaado wax kastoo aan noola timaado ta'tinaa bihi a isaga noola timaado oo min aayatin ku bayaansan mucjizo kasta oo aan noo keento litasxaranaa biha si aad noogu sixidhid aayaddaas mucjizadaas annagaa noogu sixidhid famaa naxnu anagu maanan ahaanin laka adiga bimu'miniina kuwa kuu rumaynaya oo maxay aayad ugu sheegeen iyo mucjizo maxay ugu sheegeen maba ay aaminsaneen waa jees jees wax allaale waxaa noola timaadoo min aayatin aayada aayada inay rumaysan yihiin oo mucjizada aaminsan yihiin maaha wax allaale waxaa noola timaado oo min aayatin aayad ah mucjizo ah si aad annaga qalbigayaga inta u qaadatid aan kuu raacno famaa naxnu laka bimuminiin marna ma nihin kuwa kuu rumaynaya kuwa kuu raacay marka aayad ahaan uma aaminsaneen waa istihzaan waa jees jees weeyaan lanna hadday aayadu aaminsan yihin maba ay dhaheen litasxaranaa biha inaan ugu sixidhin ilaa markaa mucjiza iyo aayad dad rumaysan oo aaminsan bayba noqon lahayn u haysta umana haystaan mana rumaysna ilaahay wuxuu yidhi faarsalnaa waxaan ku sii dayn oo ku dirna calayhim iyaga dushooda qoladaas adduufaana fircoon iyo qoladiisi weeye duufaan roob daran wey roobka hadduu tirada ka bato waxbuu halaagaya duufaan baa lagu diray roobab waaweyn oo waxalaaga baa lagu sii daaya kow roobku markuu tirada ka bato geerihii xididada u saaraya beerihii wixii lagu aasay buu la baxaya dalagii iyo beerihii o dhan buu baabi'inaya waxa weeyaan beeralayna waa ahdo meeshu waa masar waxa weeyaan duufaan baa ku diray waljaraadana waa ku diray ayax ayaxu muxuu samaynaya waa la arkaada wax allaale meeshuu ku dego baabahbuu dhirta iyo caleenta iyo midhahaba ka dhigaya iyo beeraha wax ka baxay waa labo walqummala koronkorana waa ku dir walqummal qummalna waa ku dir koronkoraa ku dir wadafaadica rahna waa ku dir waddama dhiigna waa ku dirnay baa ilaahay yidhi waa shan adduufaan waljaraad walqummal wadafaadic waddam shan soo maaha nabi muuse sagaalkii mucjizo oo la siiyey shan ka mida wey ushiina waa soo mar gacantiina waa soo mar shan lagu daray laba wey waa toddoba waxaa ku daraysaa midaan haddaan soo qaadanayo walaqad akhadnaa caala fircoona waxaan ku qabannay bisiniina iyo wanaqsi min athamaraat hal meela ka tiri sanado abaara iyo amaraadkii oo laga nusqaamiyey baan ku dirna aayad kaloo la siiyey ba ahayd abaar toddoba sano baa dabada laiskugu xidhay waa sideed maxaa kuu haray baddii loo kala dhambalay baddii loo kala dilaaciyey ee fircoon iyo qoladiisana ku halaagsameen nebi muuse iyo reer bani israa'iilna badbaadeen oo mareen baddaa weeyaan iyana waa soo socotaa isla suuraddan marka haddaba u fiirso waxaanoo dhan waa waxuu halaaga duufaanta waa roobkaa daran jaraadku waa cayax wixiibuu baabi'inaya dalagii iyo beerihii iyo mirihii walqummala koronkorro ama suus baan ku dirnay suus suusku midkaan raashinka inta gala dhexda ka gala dalooliyo bololka ka dhiga na waa la yidhaahdaa marka walqummal culimmadu macnayaal badan bay sheegeen oo ku kala aragti duwan yihiin waxaa ka mid ah ayaxu markuu meesha dhashiisa iyo ubadkiisa meesha uga tago ambaalasha weli usoo bixin koronkoradaas waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa bahal yaroo kale oo duulduulo oo kobajaa ah yar yaroo duulduulaha kaasna waa waa la yidhahdaa baa lii waxaa kaloo la yidhaahdaa suuska suuskan cunnada iyo raashinka galaha waxaasaa lagu itixaama waxaas haddii qofku meel kasta ka raacraacaan oo ka marmaraan oo wax kasta ka fasaashaan qofku waa dhibaatoonaya waxaa kaloo la yidhaahdaa kutaanta baraaqiif walqummal baashan albaraaqiif injirboodada la yidhahda taasna waa la yidhaahdaa culimmada qaar waxay dhaheen walqummala oo laga yaabo in adigu sida keliya u haysata ay tahay waa baasha injirta la yidhaahdo oo ugu dambaysin hadda inagu waxaa laleeyahay injirta qamli baa la yidhahdaa qamli qaaf kordhigan miim reeban qamli middaan qaafkii iyo miimkii iyo laamka keliya ha fiirine maadadu waa kala duwan tahay qummal weeyaan qaafku waa godan yahay miimkuna waa shadan yahay marka isku meel kama imaan qamli iyo qumma xasanulbasri baa isaga wuxuu akrinayaa faarsalnaa calayhim duufaana waljaraada walqamla qamlidaas marka isagu akrinayo waxa weeye waa qiro shaada ah oo markaa injirtii bay noqonaysa marka alqummal culimo ku tagay way jiraan in intaa looga jeedo laakiin waxaa leeyahay maaddo ahaan isku maaddo maaha xarakadaa keliya la bedelay iyo shadkaa imaanaya kala duwaya macnihii iyadoo maadadii qaafkii iyo miimkii iyo laamkii balahayo haddii iyadoo lagu dirayna iyana waa aafo kale qofku wuxuu keenayaa inuu intaa isxoqayo intaa maarata meel kasta bahalkaa siyaacayo dhibaato badan ay maarata ay ku jirho intaasba waa lagu sheegay dharkoodii iyo jirkoodii iyo maqaarkoodii iyo waxaaso dhan u kala dhexgelay waa bahalkaa yaryar wey qumma wlqumma wadafaadica rahna waa ku dir bahalkan raha la yidhaa meesha ka dhadhadhaha roobabkay markay da'an waxaasaa guryihii buuxiyey cunnadiiba ku wada daadanaya qof markuu damcaafka inuu kala qaado hadlo ama wax cuno dalaq buu afka ka dhahaya bilaa waxa laysku itxaamayo wey moogta rah baa la yidhaahda wadama dhiigna waa ku dirna biyihii bay damcayaan inay cabbaan mise waa dhiig qofka reer bani israa'iil meesha jooga biyuhu biyo u yihiin qofkan damco kuwan kaloo beladaana biyihii waa dhiig ceel baa dalow la daraya waa dhiig weli baa la damcay in la darsado waa dhiig intaba ilaahay wuxuu yidhi aayaatin xaa leeyihiin aayaadkaasoo mufasalaatin la kala dhigdhigay oo la kala socsoocay kala dhigdhig waa maxay culimmada qaar waxay dhaheen mid markii lagu diraaba bal inay toobad keenaan ilaa bil baa loo kaadinaya ilaa midda kale laga keenayo arsalnaa calayhim duufaan duufaan baa bil bay ku socotay waar toobad keeni waayeen waljaraad ayixi baa lagu dira bil kale waa noqon waayeen walqummala baa lagu dira waa noqon waayeen bil kale wadafaadica baa lagu dira waa noqon waaye wadama baa lagu dhiga marka waa maxay waa aayaad mufasalaad la kala dhigdhigayoo kala socsocan midba markiisa iyo bishiisa midba xilligiisa ama waxa weeyaan aayaatin xaalay yihiin shantaasiba aayaadka u celi kana xaalee aayaadkaasoo mufasalaatin la bayaaniyey oo la caddeeyey fastakbaruu waa iskibriyeen wa kaanuu waxayna ahaadeen qooman qoom qoomkaasoo mujrimiin mujrimiin ah oo dembiilayaal ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walamaa waqaca markuu ku duldhacay calayhim dushooda alrijzu cadaabkii cadaabkii markuu kusoo duldegay qaaluu waxay dhaheen yaa muusaa muuse udcu lanaa noo tuug noo bari rabbaka adiga rabbiga bimaa kii darti cahidda uu ballamay cindaka agtaada bixaqi maa cahidda cindaka ilaahay wuxuu agtaada cahditamayo ballamay noogu tuug ilaahay ku karaameeyey nebinimo ku siiyey noo bari lain kashafta haddaa faydid cannaa xagga yaga arrijza cadaabkan waa dhaari waxay tahay lawallaahi lawallaahi wallaahi lain kashafta cana arijz muusow lanu'minanna rumayneen oo rumayneen laka adiga walanursilanna dirneen oo dirneen macaka macaada bani israa'iila reer bani israa'iilna farahan kaaga qaadaynaa addoonsi dambe iyo ku shaqaysi dambe iyo khidmad dambe aanu dirsanaynaa ma jiro reer bani israa'iil waa kuusii daynaynaa ilaa markii hore wuxuu yidhi arsil maciya bani israa'iil oo markii horeba fircoon la hadlayaba sidaa noo sameeyba dhe waana ku rumaynaynaa reer bani israa'iilna waa fasaxaynaa shaqo xun iyo adeeg xun iyo balaayo dhib badan bay ka shaqayn jireen reer bani israa'iilku ilaahay wuxuu yidhi falamaa kashafnaa markaan ka faydna canhum xaggooda arrijza cadaabkii nabi muuse horta ilaahay baryey cadaabkii baa laga qaaday ilaa ajalin laga gaarayo ajal iyo muddo ajalkaasoo hum iyagu baaliquuhu kuwa gaarayaba ay yihiin wakhti zamanka ah ilaa laga gaarayo oo ay gaarayaan waa wakhtige ilaa wakhtiga la haftayn doono biyaha lagu furi doono weeye ajalku ilaa ajalin laga gaaray ajal hum iyaguba baaliquuhu kuwa gaaraya ay yihiin oo waa waqtulqaraqa ama haftaynta xilligeeda markaan cadaabkii ka faydnay idaahum waaba iyagoo yankufuuna ballankii burinaya cahdigi waa buriyen waa rumaynaynaa soo hadeer ma lahayn reer bani israiil nu iska daynaynaa midna ma samayn gaalnimadii bay sii watay iimaan lagama helin ilaahay wuxuu yidhi fantaqamnaa waa ka argoosana minhum xaggooda argoosiga waa maxay waa tan faaqraqnaahum waxaan ku haftaynay filyammi badda biyaheed filyammi badda weeyaan bad baan ku haftaynay maxaa umalaynaysaa qof wax noolaayo ummado dhan oo bad amar inta la siiya la yidhi bad yahay qabo oo sidaa u haftoonaya waa qofka biyaha ku dhacay waa hawl culus weeye khatar faaqraqnaahum filyammi maxaan saa u yeelnaa ilah yidhi بأنهم بسبب أنهم يجوا كذبوا وحي بينيين بآياتنا آيات كي بينيين وكانوا وحينا هذين عنها آيات كاس غافلين كوا هالمانسن كجين سدي أي هذين وكانوا عنها غافلين قال تعالى إلهي وحينا وأورثنا وحن دحل سيني القوم قومك الذين قوم كاسو كانوا ها ها هايين أهان جرين yustadcafuuna kuwa la daciifsado dhulka qoomkii dhulka lagu daciifsan jira waa reer bani israa'iil soo maa qoomkaas waxaan dhexal siinay mashaariqa alardi aragada mashaariqdeeda iyo wa maqaaribahaa bariga galbeed wey mashaariq alard sharqi waa bariga wa maqaaribaha waa galbeedka baanu dhaxal siina wey waxa weeye bariga galbeedba haddii la dhexal siiyey dhulkii iyagiibaa hadda loo dhiibi dhulkii iyagiyaa la dhexsiiyey ardu shaam oo dhan baa loo dhiibay madax baa looga dhigay mashriqeeda iyo maqribkeeda iyo jihaadkeedao dhan mashaariq alard wa maqaaribaha allatii taasoo baaraknaa fiihaa aanu barakayn ardu shaam dhulkan shaam waa dhul ilaahay barakeeyey ha dowlado badan ba hadda u qaybsamay mooyaane dowlado badan baa hadda dhulka ardu shaam la dhihi jiray ka taliya laakiin waa dhul la barakeeyey mar haddii qur-aanka meesha lagu sheego waa cajiib weeye baaragnaa fiihaa baan ilaahay khayraadkeedaa badan beeraheedaa badan midhaheedaa badan ya wa tammat waxaa taam noqotay baa ilaahay yidhi kalimatu wa tammat way taam noqotay kalimatu rabbika rabbigaa kelimadiisii alxusnaa ee wanaagsanayd calaa bani israa'iila reer bani israa'iil dushooda reer bani israa'iil dushooda kelimadaas baa taam noqotay wey oo kelimaddu maxay ahayd kelimatulxusnaa waa kelimadee kelimadii ahayd weeye wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imma waxaan doonaynaa inaan ku galladaysanno kuwii la daciifsan jiray dhulka oo aan u dhibno dhulka oo a'immo iyo madax ka dhigno kelimadaas waa taam noqotay waa loo dhiibay wey waxaa kaloo la yidhi kelimaddu waxaaba weeye midaynu mar dhowayto soo maraynay oo waxa weeyaan iyana sidaasoo kale loogu dhiibay nimankan reer bani israa'iil loogu dhiibay dhulka taasna waa lagu tilmaamay oo maxay ahayd kelimadaas tii nebi muuse yidhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard taa weeye tay doontaba ha noqotee dhulki waa loo dhiibay maxaa lagu dhiibay bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkooda dartii dhibaatada ay ku sabrayeen wadammarnaa waxaanu halaagnay baa ilaahay yidhi maa baanu halaagnay kaana wahaa yasnacu mid u sameeyo fircawnu fircawnu fircown iyo wa qowmuhu qoomkiisa ismu kaana fircoon ba ka dhig wadammarnaa waxaanu halaagnay maakii kaana u ahaa fircawnu fircown iyo wa qowmuhu yaa waxay sancayn jireen wuxuu isagu sancayn jiray fircoon yasnacu sancayn jiray iyo wa qowmuhu waa halaagnay wamaana waa halaagnay kaanu ay ahaayeen yacarishuuna kuwa carisheeya dallaalnimo ka dhiga carishyaday samayn jireen tani waxa weeye wamaa kaanuu wakharabnaa waxaan kharaabna maakii kaanu ay ahaan jireen yacarishuun kuwa carisheeya beeraha iyo marka la joogo daash iyo meel loo waabo iyo carishayn baa jidha waka iyo geeda aan kor u bixin karinoo saas geedkan xoog ka dhigto oo faraqiisa saas dusha looga saaro halkaa waxaa ku dhammaatay qisadii fircoon iyo qoomkiisa hadda waxaa bilaabanaysa reer bani israa'iil qisadooda iyo wixii nicam loo galay iyo wixii aayaad la tusiyey ayaa hadda la gelaya waa mucjizo kaloo nebi muuse la siiyey wajaawaznaa waan tallaabsiinay bibani israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddii baan tallaabsiinay ba ilaahi baxri baddaas baxrulqulzum baa lagu sheegay cinda khaliij asways alaan waa bad la yaqaan bale qoladaa baddii baa la dhaafiyey fircoon iyo qoladiisana waa la halaagay fa atow waxay u tageen oo sii mareen atow waxay ku dul yimaadeen baddii markay dhaafeen iyaga meel qallalan oo ay mari karaan looga dhigay calaa qowmin qolay ku dul yimaadeen nimankii la badbaadshey qoomkaasoo yackufuuna ku dulnegi calaa asnaamin asnaam oo lahum iyaga u ahaatay qola asnaam caabudaysa bay sii mareen calaa qowmin baa layidhi qoomkaa maxay ahayn dee mooye waxay ahayn ilaah baa og kuwaaskuwaasintaaso hadal baa la sheegaya mar haddaa ilaahay waa hebelna dhihin horay uga soco waan qoom dad dad meel joogay bay sii mareen qoomkaasi asnaan bay dul fadhiyaan yackufuun waa ku iskaga dul fadhiyaan ictikaafku muxuuha waa ku dul negi yihiin calaa asnaamin asnaam oo lahum iyaga u ahata qaaluu waxay dhaheen qoladii badda la tallaabsiiyey oo nicmadaa loo galay oo cadowgiga addoonsanayay laga qabtay oo fircoon laga halaagay oo qabdiyiintii laga qabtay waxay dhaheen yaa muusaa muusow ijcal lanaa hanagana noo yeel ilaahan ilaah kamaa lahum sida kuwaanba ugu ahaatay aalihatun ilaahyo kuwaan haddaan dul marayna siday asnaam iyo ilaahyo badan u dul fadhiyaan hanagana mid noo samee bay dheh hanagana ilaah noo samee oo waxaa la yidhi ilaah weyn oo waaxidkaayo waa og yihiini waxay rabaan waxyaalo kaloo asnaamaho balaayaayo ay wanaagsadeen oo wixii baa la qurux badnaaday ay leeyihiin waxaan waxaan doonaynaa inaan ilaah weyn ugu sii dhowaano ee iyagu marka ilaah kaleba ma jira mid kan keliyo jira noo samey ugama jeedaan baa layidhi ijcal lanaa ilaah kamaa lahum alih qaala wuxuu yidhi nabi muuse innakum idinku waa hadalku waa adig baa la geshay inna qowmun qoom baa tihin qoomkaasoo tajhaluuna jahilnimo samaynay tajhaluun waa jahli samaynaysa jahiltum mausan dhihin waxa weeye waxaa tajhaluuna looga cabiraya dabcigooda iyo caadadoodaba inay iska noqotay jaahilnimo samayn waxay ku hadlayaan iyo ficilkooda iyo dhaqankooda oo dhan yaa qole jaahilnimo samaynaysaati tajhaluuna qole ka jaahilaatiin cadamada ilaahay cadamat allah ilaahay weynidiis iyo waxa ilaahay u waajibay baaba jaahil ka tihin ilaahay maxaa u waajibay in laga nasaho shariig iyo nadiir inuu waaxid yahay wax shabaha ilahaysan jirin saasuu ku yidhi wuxuu kaloo yidhi inna haaulaa'i kuwaan kuwaas mutabbarun maa hum fiihi mutabbarun waa mid la halaagayo maa sheega hum iyagu fiihi dhexdiisa ay ku sugan yihiin waxa ay ku dhex sugan yihiin ee diinka baadilka iyo asnaamta caabudayaan waa la halaagi wa baailun waana baail mwa baailun maa wey wa baailun waana baadil maa sheega kaanu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala waxay camal falayaanna waa wax kama jiraan waa baatil weeye waa dhammaanayaa wey uu hadlay nebi muuse wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nebi muuse aghayra allaahi ma ilaahay hayr hamsadu inay ficilka shaahay aghayra allahi sida qaalibka ma ilaahay kayrkiis baan abqiikum idiin dalbayaa ilaahan min jihati ilaah tamyiis haddaa ka dhigta ama aghayra allaahi ma ilaahay kayrkiis baan abqiikum idinka raadinoo idinka dalbayaa ilaahan xaalu yahay ilaah war ma ilaahay kayrkii cid aan ahayn oo kalean ilaah idinka doonaya walxaal huwa ilaahayna fadalakum ilaahay idin fadilay cala alcaalamiin caalamiinta dushooda ilaahay idinka fadilay caalimiin zamaani wey waktigooda wixii joogay iyagaa ugu fadli badnaa intaasoo nicmaa loo galay macnaha weya waid anjaynaakum wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti anjaynaakum aan idinka badbaadinay min aali fircawna fircoon aalkiisii isaga iyo ciidankiisiiba yasuumuunakum xaalay idin dhadhan siinayaan fircoon iyo ehelkiisu suua alcadaabi suua alcadaabi cadaabka kiisa xun war waxaa xusuusataa nicmo ilaahay idin galay cadaabkii darnaa markii fircoon iyo idin dhadhan siinayeen dadkiisu oo ilaahay idin badbaashay bal taa xusuus ama waid anjaynaakum markaan idinka badbaadinay min aali fircawn yasuumuunakum xaalay idinku mayracayaan fircoon iyo ciidamadiisu suua alcadaabi cadaabkiisa xun mayrac waa ma xoolaha meesha lagu celceliyo halkaana ha daaqeen halkaana ha cuneen yaa cadaabkaasa idinku mayracayeen hadba nooc hadba nooc hadba ciqaab hadba dhibaato bay idinku samaynayeen oo maxay samaynayeen waa kana yuqatiluuna waxay laynayeen abnaa'akum wiilashiina wayastaxyuuna waxayna baaqi yeelayeen nisaa'akum dumarkiina wa fii dalikum kii naas cadaabkaa isaga ah ee fircoon iyo qoladiisu idinku samaynayeen balaa'un jirabid ba ah balaahaasoo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaaday balaa'un ikhtibaarun wabtilaaun jirabid iyo imtixaan iyo ibtilayn min allahi xag rabbi ka socota ayaa ku sugan wey oo laydin imtixaamaya idinka sidaa iyadoo laydin leynaya ilahay waa idin badbaadisay maanta masar baa inta degantihiin yaa waxa weeye wiilashii haray iyo dadkii haray dad tiro badan baa noqotay waxaa kale wa fii dalikum balaaun balaa lagu macneeyaa wa fii dalikum kiinaas balaa-un nicmayn baa ku sugan yaa nicmo oo waxa weeyaan baddii baa laydin soo tallaabshay cadowgiinnimaa laydinka qabtay waxaasoo nicmaa baa laydiin galay taas baa iyadana ku sugan wey taas balaahaas oo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaaday kaasoo caiimun weyn kaasoo caiimun weyn nicmadaa weyn baa la idiin galay nicmadana waa laisku itixaamaya nicmo weyn baa la idiin galay middaa kalena jirabiddaa kale oo laydin soo marshayna iyana waa mid kaleo macnaha jidho weeyaan iyana waa mid kaloo jidho marka nebi muuse wuxuu ku soo koray gurigaas ninkaa fircoon la yidhaaha muusihii waxaa la yidhi ku soo koray gurigii fircoon ilaahay rasuul buu ka dhigay kaliimullaah ilaahay la hadlay oo ululcasmiga ka mid ah muuse kalea jiroo la dhihi jiray muuse saamiri muuse saamirigaas suuratu daaha waadallahum saamiriyu saamirigaas halkaasaa lagu gaarayaa muusahaasi jibriil baa soo barbaariyey baa layihi gaal weyn buu isna noqday muusihii fircoon gurigiisa ku soo koray arrinta waxaa lagu tusayaa xikmadda inay tahay ciddii ilaahay hanuunka la maago ayib muusa bin cumraan fircoon gurigiisa buu ku soo koray mu'min baa ilaahay ka dhigay rasuul ilahi baa ilahay ka dhigay muuse saamirina jibriil baa soo barbaarshay baa layidhi gaal baal buu noqday marka barbaarintii jibriil wax uma tarin muuse saamiri barbaarintii fircoonkii laciinka ahaana waxba kama dhimin nabiyullaahi muusa alkaliim waxba kama dhimin darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam sawaab